tababarka maanta meeshaan waxaa ujeedadiisu tahay in soomaaliya loo dhiso ciidan soo celiya amnigiisa iyo xasiloonida iyo kala dambaynta iyo sharciga sidii loo hoggaansami lahaa ayay ka yihiin dafcaddii sideedaad oo ku tababarto dalka jabuuti akadeemiyadan waa ciidankii sideedaad oo tababar ku qaato laba kun shan iyo tobankii ilaa iyo maanta oo laba kun sideed iyo tobankii bishii january aakhirkeedii ah ciidankan waxaan rajaynaynaa ay noqon doonaan ciidan runtii wax weyn ka qaban doono amniga sidii waxshaan ku barteen iyo aqoontoodii inay dalkoodii dadkooda u adeegaan aan u rajaynayna hadduu ilaahay idmo tababarkaana waxaa bixiyey dowladda talyaaniga iyo dowladda jabuuti oo runtii dowladda jabuuti waxaa waaye dad aan nahay dad walaal ah labada bandiiraanoo kala duwan maana dad isku mid ahaan nahay ma ilaawi doonno abaalka iyo dadaalka ay usoo galeen in soomaaliya amnigeeda uu soo laabto runtii waa dowladda keliya oon dhihi karno maalin walba iyo habeen walba waxay u taagan yihiin in soomaaliya amnigeeda uu soo laabto marka waxaan leenahay waa mahadsantihiin